deegaan kanuun gare oo dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa weerar ka geystay ciidamo daacad u ahaa maraykanka oo ah kuwa loogu yeero danab askartan ayaa xilli habeen ah oo dadka ay hurdaan waxay weerar ku soo qaadeen deegaanka iyagoo waxyeelo gaarsiiyey dad shacab ah sidoo kalena kaxaystay kuwo kale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka nuun gare oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa weerarka ay soo qaadeen ciidamada danab ku dhaawacmay wiil dhowr bilood jir ah iyo hooyadii dhashay halka ay kaxeysteen tiro dad shacab ah laba eeg yahay adiga waay deegaanka nuun gare waay habeen baan noo tawaaril kowdha haa guryaas albaabayaash iyo waa jijiwiyeenoo dadka warwareeriyeen habad iyo waxaasaa nagu fureen gabadhayda iyo wiilkeeda waa la dhaawacay isla markiiba kii adeegkii soo dirtay karrigaa ir waa tagi iyo tacbaig boolisaan arkay wardigoodaan saar quraanaan saari waa arki sabab ka ayray gabadha gurigeeda jiibtay lacilmeeda albaabka noo furay dheheen albaabka waa furtay maxaa u socooda ah waxba dheheen ciidamadan oo kufaartan alxamdulilah maraykanka xukumaaw oo gaalada ah inay hamiim una reerdheelaan alxamdulilah unasinin fasahay oo alxamdulilah gabdhowaan alxamdulilah faraaqamna kusuubiyo habad digrido guri oo alxamdulilah xaraanta alxamdulilah ka ibi ilbaabkii maalan la xiigo maatidii alxamdulilah kaakiyaan inay lafa fariyo jabkaasaas linirib laaw dhibaatii inay libaatadeen nimankan maclimiin anoo maqan oo alxamdulilah qofka wadaadka oo gud maqadii salaada noo biyey
maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa gurmad caafimaad la gaaray dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay weerarka ay soo qaadeen ciidamada maraykanka daacadda u ah ee danab kana dhacay deegaanka nuungare oo hoostaga degmada afgooye tacadigan ay ka geysteen ciidamada danab ee uu tababarkooda leeyahay maraykanka ayaa ku dabafeelaya silsilado tacadiyaad ah oo ay ka geysteen deegaano badan oo dhaca gobolada qaar ee dalka waxaana howlaha loo carbiyey askartan ka mid ah inay dhibaateeyaan bulshada ku nool deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada